sidaad ogsoon tihiin roobkii deerta ayaa hadda muddo shan iyo toban beri ee wakhti hadda laga joogo ayaa bilowday roobkii alxamdulilah abaar badan jirtay roobkii waa roob loo baahnay nimco ilaahay weeye roobkii wuu noo bilowday laakiin wuxuu keenay fasahaad iyo inaa webigii uu annaga xaafadaha webiga ku dhow ayaanun ahayn ayaan ka mid ahayn xaafadaha way badan yihiin halkaa a d c laga soo bilaabi ilaa kajinjiyo ilaa halkan la yidhahdo buulakamoor bulabunda ilaa hoostan ilaa xabiiska dhiisiga ah xaafadaha kulli jiraan bay la yihiin webiga jiraan bay la yihiin waxaad dareemaysaa kuwii cirka ka imaaday iyo kuwii webiga ka soo baxay ayaa isku kaayan qabtay markan dadkii dhammaan wixii xaafadihii way soo qaxeen oo waxay ku soo qaxeen iskuullada ay ku soo qaxeen waxay ku soo qaxeen iskuulka la yidhaahdo kasuku gaals oon aniga deganahay waxay kaloo ku soo qaxeen jariwe primary waxay kaloo kusoo baxeen yuga gaals iskuulka la yidhaahdo iyo neb technico iskuullada kulli ayaa lagu soo qaxay oo la degan yahay oo sidii roobkii haddii guryihii kusoo daadka u imaaday oo dadkii biyihii soo galeen halkaa ayaan wada tegnay sidaad garanaysaan biyaha markay soo baxaan wixii guri ahaa hadda meeshaan aan taaganahay waa gurigeygii waa arkaysaan guryihii sida ay noqdeen guri ka mid a hadda mid gacantayda midiga wuu dumay oo hadda wuu dumi hayaa oo biyaha goyen midkan hadda hor taaganahay waa keygii salka hoose ayay biyaha ka jireen musqulooyinkii tayda ayay ka mid tahay way dumeen u yaraan boqol iyo siddeetan guri oo kodkotooyin ah way dumeen marka waxaan codsanaynaa oon codsanaynaa oon codsanaynaa haddaanu nahay dadkii webiga wuu soo barakiciyey oo qaxooti iskuullada ku ah anigoo ku hadlaya afkooda ku hadlayo waxaan codsanaya dadkaa in wixii loo heli karo oo kaalmo ah oo hooye dad baa hadda inta iskuullada waayey bannaanka teendhoonyar ku dhisay markaan kii teendho loo heli karo kii raashin loo heli karo kii wax loo heli karo waxaan doonaynaa arrimahaas dowladdii inay xoog ay saarto oo la yidhaahdo wixii musqulkii u baahan musqulihii loo dhiso wixii iskuulladii markii iskuulladii ay hadda dhowaan intaa la furnaa la arkaa wakhti ay qaadato marka waxaan doonaynaa insha allah arrintan in xoogga la saaro oo hay-adaha ku shaqo leh ama dowladda dhexe ha noqoto ama midda hoose ha noqoto in xoogga la saaro oo dadkaa gargaar lala soo gaaro oo dadkaa waxqabad ay u baahan waxqabad la siiyo oo dadweynihii marka way dayacan yihiin insha allah dayacaas laga saaro anigoo baaqa dirayo oo u dirayo madaxdeenna aan soo doorannay siduu gafanaha ugu sarreeyo embiyaalka wimi reebta dhammaan waxaan u leeyahay walaalayaalow shalay markaad doorashada aad rabteen dadka guryahoodaad tegayseen haddeerne waxaa markuu dhibka imaado waxaa la rabaa hataa haddaad waxba heli karin inaad dadka ku soo wareegtaan oo dhahdaan dhibkaasaa jira dhibkaasaa jira oo dadka ku soo wareegtaan oo dadka aad dhahdaan walaalayaalo booleni khaasatan dadka curyaamiinta ah ani iskuulkan ku jiro toddoba qof oo curyaan ah ayaa ku nool toddobadaa qof oo baaskiilahooday wataan ayaa ku nool toddobadaa qof qofka curyaanka wuu u sii daran yahay ama waayeelka wuu u sii daran yahay ama hooyada nuujini waa u sii daran tahay dadkaas markaan waxaa laga rabaa in caafimaad ahaan ama dhaqaal ahaan gargaar gooni ah oo loogu talagala ayaga in loogu deeqo oo dadweynihii dhibkii lala qaybsado